xukunka ay maxkamadda gobolka maruudjeex maanta ku riday weriye bushaare bande oo ah hal sano oo xadhig ah waxay ka dambaysay iyadoo eedaha xeerlaalinta somalilan ku soo eedeeyeen weriye bushaare bande ay ka mid ahayd faafinta warar been abuurah oo magacdil somalilan loogu samaynayay sida ay xeerlaalintu ku dooday iyo sidoo kale faafinta sir ciidan eedahaasi iyo kuwo kale ayaa xeerlaalinta somalilan ay ku soo eedeeyeen iyadoo maxkamadda gobolka maruudjeexna ay u cuskatay labada qodob ee eedahan ka midka ah kuwaasi oo midba ay ka soo sida la sheegay lix bilood oo xadhiga sidaana ay ugu xukuntay hal sano mubaarig maxamuud falaag oo ka mida qareennada u doodayey weriye bushaare bande ayaa sheegay in xukunka sanadka ah ee bushaare lagu riday aanay ku qanacsanayn xukunka waxaanu aragnaa xukun annagu aanu marka horena ku qanacsanay maaha xeer ahaan iyo xaqiiq ahaan runtii kuma qanacsanin haddaanu hay looyarada oo waxaanu u aragnaa inay bushaara mudnayd in saaka maxkamadda gobolka maroodjee xorriyaddeeda u celiso balse waxa dhacay xukun hal sano ah oo ay maxkamaddu tidhi waxaan kaga xukumay labada qodob qodobka laba boqol iyo shan oo ay kaga taagnayd eedda ah war sir ah baad faafisay ay kaga taagnayd faqraddiisa shanaadna lix bilood buu garsooru uga soo qaaday qodobka saddex boqol iyo sideed iyo labaatanna wuxuu uga soo qaaday lix bilood sidaasuu sanad ugu xukumay saddex bilood bay imika xidhnayd oo shan iyo tobankii may ee labadii kun iyo saddex iyo labaatanka ayaa la xidhay xakunka annagu waxaanu arkaynay inaanay runtii mudnayn in la sii daaya ayaanu rajaynaynay laakiin nasiidara haddana waa la xukumay waa la xukumay wax cadaymihii ay xeeraalintu keentay way ku guul daraysatay xafiiska xeeraalintuna inay ku caddeey inuu dembi dhacay bushaarana dembigaa gashay maxay yihiin labadan qodob marka maxay eedda imika loo codsaday tahay maarigow runtii weli xukunkii maanu soo qaadanoo xukunkii oo daabacan oo faahfaahsan kamaan baaraandegin oo maanu akhriyin laakiin maxkamaddu waxay tidhi qodobkii laba boqol iyo shan ee ahayd faafin sir ciidan qodob faqradihiisa hore way ku weyday inta ugu dambayso faqradda ugu dambaysa faqradda shanaada bay tidhi waxaan kaga helay lix bilood tan kale ee sidan kalena waxay iyaduna usoo dhigtay halka kale kicin dadweyne iyo faafin dacaayadiina lix bilood baa looga soo qaaday qodobkaana waa gartay way iibsan kartaa baa layidhi xarigga lixda bilood iyo lixda bilood marka la sugayo sanadkaa markaa bal ka warran ha wixii sanadka sanad ku eeg waa la iibsadaa iminkana broseskii baanu ku jiraa hawshaasna waan gelaynaa insha allahu tacala si deg degana way soo baxaysaa bushaaro markii xukunku dhacay kadib waxaa ka dareen celisay hooyada dhashay bushaare bande hinda maxamed cawaale alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin marka hore ilaahay baa mahad leh mar labaadka waxaa mahad leh dadkiina dhinac taagnaa ee ilaa iyo intaa inantaasi jeelka nagaga jirtay dadkiina dhinac taagnaa ayaa mahad leh hadday xildhibaan tahay iyo hadday mucaarad tahay iyo hadday maxaafa tahay iyo hadday shacab tahay dhammaantood waan u mahad celinayaa waxaan kasi gaara ugu mahad celinayaa labadeedii looyar ee maxay tahay ilaa intaana dhinac taagnaa eena dhinac joogay ee hawsheeda iyo waxaa la yaala waxay hawli tahay baa na dhinac taagnaa allahu mustacaan alxamdulilah laakiin alxamdulilah maanta farxaddayda lama soo koobi karo ilaahay isagaa mahad leh shacabkaan u mahad celinayaa dee in yar baana haysatay in yar baana haysatay dadka intiisa badan wayna dhinac taagnaayeen aad iyo aadna way u mahadsan yihiin geesta kale ururka suxufiyiinta somalilan ee soolja ayaa ka hadlay xukunka maxkamadda gobolka maruudijeex ee halka sano ah ee maanta ay ku riday weriye bushaare bande waa kan guddoomiyaha ururkaasi soolja sakariye axmed maxamed aad iyo aad annagu ka urur ahaan soolja ahaan waxaanu runtii ku bixiyaynay dadaal aad u fara badan sidii bushaare ay u heli lahayd xukun cadaalada ilaa maalintii lasoo xidhay ilaa markii ugu horreysay maxkamadda la keenayay ilaa hawsheeda waanu la soconay ilaa maanta oo xukunkeeda lagu dhawaaqay waxaa kaloo aanu ka taageeraynay dhinaca u qareemidda dhinaca qareenadii sharciga ahaa oo ururku uu taageerayay hawshooda iyo wixii ku baxayayba marka anagu dadaal aad u weyn baanu ku bixinayna cadaalad hesho runtii waana soo dhaweynaynaa in dee garsoorkii maanta uu bishaaro xukunkeeda lasoo gebagabeeyey noqdayna in dee la sii daayo markii sanadkaasi in la iibsado waanan u mahad celinaynaa cid kasta oo ka qayb qaadatay haddii warbaahinta tahay haddii ay tahay bulshada kale khadar maxamed cakuule v o a hargeysa